aniga waxay la tahay runtii qodobada lagu soo heshiiyey oo ku saabsan arrintaas ay ku heshiiay qoraalka saxiixdeen dowladda federaalka iyo dowladda maamul goboleedka puntland inuu iga qaldan yahay sababta noo kalama waxa waaye mar haddii layihi four point five wax lagu kaydsado four point five aneed waxa waaye in awoodda loo daadishiyo beerihii soo dirteen xildhibaanada marka waxa saxda waxa waaye in beeraha istimadooda loo daayo soo xubitaanka baarlamaanka arrintaan ana in aan sixiyo ama saxiixo fulinta ama madaxweynaha haddii bato madaxweyne cabdiweli waa arrin aan dastuuri ahayn oo oo khaldan oona meel uga dhacayso dhowr wax marka ugu horeysa ha ahaato kala qaybsanaanta awoodda ah fulinta iyo sharafdejinta in la kala saaro tan labaad oo ah dowlad maamul goboleed waxay kala kabixin kartaa aqalka sare kale ay ka bixin kartaa iyao laftigeeda awoodda waxaa iskale dadkii soo dooran lahaa ama dadkii akhlaaqeeda iska lahaa marka inay arrintaa soo dhex gasho waa ila qaldantaa runtii dagalaha hadda saxiixa ku dhigan lagu yiri sagaashan sideedii isugu yimaadeen inay ku duwan dhisaan wax fiican ay dhisaan laakiin saa micnaheeda ma ahayn inay awoodda ku wareejiyeen awoodii marxalaadeeda inay ku wareejiyeen waa tahay
madaxweynaha puntland ma ahayn madaxweynaha puntland laftigiisa wuxuu ka yimaadaa beel ama ama ama ama dad kalaan ka yimaado marka beeraha meesha degan in la ixtiraamo awoodda in hoos loo gaadajiyo waxaan hadda ka hadlayna waa federalism federaal inoo sameeyo puntland hadda waxa waxa ay u dagaalamayso waxaa waa in awoodda laga soo wareejiyo centerka oo loo keeno dadka loo soo dhaweeyo sidaas awgeedaan layiri waxaa loo keeno awood qaybsi ha la keeno awood qaybsiga macnaheeda marka ma ahayn in wax walba la isugu geeyo caasimadaha gobolada sida galowga iyo laba iyo kismaayo ahayna waxa waaye in awoodda lasii gaarsiiyo local governmentiga ama magaalooyinka laftigeeda iyo beelihii meesha deganaa inta laga gaarayo qof iyo cod in loo dhaafo beelaha ay arrinku tahay marka in waxay nala tahay waa isubdirsi mataqaanaa madaxweynaha uu sameynayo runtiina waxay keenaysaa khilaafaad cusub oo u dhexeeyo puntland dhexeeda mana fiicna runtii wa waa tahay waa hagaag laakiin xildhibaan xoosh arrintan arrin ku kooban puntland iyo dowladda federaalka keliya ma ahan heshiisku waa mid damaanad qaadaya habka ay ku imaanayaan labada aqal ee baarlamanka haddii marka madasha qaran ay taageeraan heshiiskan oo maamulada isku raacaan maxaa kaloo dhici karaas odhan karta adiga aragti ahaan
waa saxsan tahay horta waxaan hadda ugu soo heshiiyey garoowe waxa weeye waa heshiis laba dhinaceed ah oo oo oo ay saxiixdeen dowladda federaalka iyo dowladda maamul goboleedka puntland mana kursaysa qarankoo dhan runtii laakiin aana soo baxday waayo aanahaas waxaa laga yaabaa in madaxda qaranka inay ku khaldamaan inay isdhahdaan wax fiican waayo runtiina waxay noqonaysaa wax khilaafaad cusub hadda keeno waddanka dhan u keeno kolleyba ra'yiga hadda puntland ay soo jeedisay ilama fiicno laakiin waxaa la keeni doonaa balasha balasha waxaa la deenaya inay kasoo baxaan wax odar ogol ah oo soomaalida dal ku heshiisay oo dastuurka waafaqsan oo aan beelna xuquuqdooda meel uga dhaceynin isla markaasna midnimada wadanka waxu gudeynin dabcan wax walba malasha ay keento ama qaar ha ku raacdo puntland waxay ay soo seexatay adigasa ku raacin waxaan ka fiirinaynaa baarlamaanka wuxuu noqon doonaa wax la keeno inay wadan ogol yihiin oo consensus ka in waxa la malasha ay keento inay xasaasi keeneynin oo khilaafaad cusub iyo beera mataqaanaa xaqdaro lagu sameeyo inaysan ku jirin iyo in dastuurka ay arrinta waafaqsan tahay iyo inaanan midnimada wadanka iyo saxba udhigeyn intaas imtixaanka haddii gudubta waa gudbinaysa waa tahay waxay u badan tahay wixii reeba dastuuri ah waa tahay wixii khilaafaad keena inaan inta ka saarnaa aan aan aan aan soo habeynaa ama inaan dib u celinaa intaas mudday noqon doonta waa tahay xildhibaan xoosh adigu waxaad ku timid saxiixa isinka beeshaada miyaanan loo arki karin in aadan kalsooni ka haysan madaxweyne cabdiweli iyo xukuumaddiisa oo adiga ay kugu badiso oday dhaqameedka beeshaada sababtaasina ay tahay midda kuu kallifaysa heshiiskan inaad ka hortimaadid wallahi aad baa sarfasaal fiican ma ahay sababta waxa waaye waxaan qabaa cabdullaas ku fiican lahay oo hadda haddii xildhibaan beesheeda ay jirto oo kalsooni ka heli kara inaan aniga ahay laakiin awood aniga beel baa matalaa communityaan matalaa communitygaas ana matalana waxa ay rabaan horta inaan ka hadlada waxa aniga aan rabo ma aha aniga xildhibaan inaan noqdo inaan noqonin waxaa ka imbartaysan meesha aan matalo waxa ay rabto waxa ay rabtana waxaan waxaan ka dareensanahay maalmihii soo dhaafay teleefanada iiga imaanayo dad fara badan oo leh waxaan nama nama qabtaan labada wax ay ka qabanayan waxay tahay marka ugu horeyso meesha ay degan yihiin goboda la yidhaahdo waa meel aada iyo aada nabad u ah marka sababta istimadooda inta loo wada galowa loo geeyo ama uu cabdiweli u saxiixo labadaas wurta waa ka cabanayaan marka sifadasa aniga aan aan aan ka rabo waxay tahay maadaama federal aan qaadana federal ficnisu waa awoodda in loo gudbiyo meesha ugu dambeysay dadka shicibka degan yihiin ee dadka rabitaankooda u yaalo dimuqraadiyada ugu weyn waxay ku jirtaa in shicibka loo dhaweeyo doorashada waxa ay tahay in ay laftigooda arkaan marka arrintan aan ka hadlay hoos ahaan horta ma aha hadda aniga aniga ka hadlayo inta iska amazon aan gurigooda tegi lahaa hadda adiga ma kula tahay marka madasha qaran dowladaha kale ee xubinta ka ah in ay heshiiskan taageerayaan maadaama heshiisku uu awood siinayo iyaga ma aqaano inay taageeri doonaan iyo in kale laakiin arrintaasaan arrin nolosha keliya u taalo nolosha ugu stakeholder marka la yidhaahdo dadka danka weyn ugu jirto todoba sideed sagaal qofood oo oo mataqaana gobolada ka yimaadaan iyo madaxda wadanka wadankan intaas ma wada madisho baarlamaanaa jiro shicibka baa jiro shicibka rabitaankoodaa jiro hana la ogaado waxaan hadda ku jirnaa dawlad caadi manihin waxaan nahay dawlad dib u heshiisiinaad oo hadda kasoo baxday dagaal sokeeye iyo colaad diimeed marka wax walba la sameynaya inay ku salaysnaadaan waa wax wada ogola ama consensus haddii kale dhibaataa ka imaanayso ta kalena baarlamaanka furadiisaan ogahay dood weynaa ka imaan doonto arrintan oo ah in mar haddii four point five lagu soo heshiiyo inta laga gaarayo hal qafaalo cod waxaa fiican awoodda in la siiyo community-ga meesha ay degan yihiin hadday lama tahay meeshooda lagu geey isimadooda kasoo taliyaan